barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal kow iyo toddobaatan gu ayaa laga joogaa maalmihii uu baraarugu maansheeyey ee qaarkeed intuu hurdada ka hela heshay uu qaarkii kale gundhiyey kow iyo toddobaatan gu ayaa laga joogaa iyaga oo aad u dhallin yar maalmihii afar irdoodka xamar ay ku shiraayeen dukaankii calikaar maalmihii ay isku ballansanayeen kow iyo toddobaatan gu ayaa laga joogaa yaasiin xaaji cismaan iyo cabdulqaadir sakhaawaddiin maalmihii ay inanba meel ka keenayeen ee iyaga oo dhuumanaya taallada umbeerta biriimo ee bartamaha xamar ay hoosteeda ku tashanayeen waa maalmihii saddex iyo tobanka barbaar ay isku dhaarsadeen meel ay joogto iyo shisheeyaha ka taliya ku ahaadaba soomaalidii shanta loo qaybiyey inay gumaysiga ka dulqaadaan dabadeedna ay mideeyaan sow ma ahayn wayba ahayde shan iyo tobankii maajo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii sow khamiista beri ah markii la gaadho kow iyo toddobaatan gu oo gow ah lagama joogi doono himiladaas weyn halgankii loo soo galay wixii dhibaato lagala soo kulmay wixii laga dheefay iyo mirihii ka soo baxay sidii loo curdan dhariyey intaba maanta waxba kaga noqon maayo oo waa wax la og yahay haddii aan yeelana waa hadaltiro hadaltirana cilmiga aftahamada kuma ammaana dadkii maalmahaas da'yarta ahaa maanta sawaayeelka ahi siday og yihiin leegadu halgankii ay gobonnimada u soo gashay mid fudud ma ahayn dhiig bay u daadiyeen xabsi bay u galeen dibindaabye oo idil bay ku muteen laakiinse iyaga qudhoodu labada dhaban midkood markii laga dharbaaxo kan kala dhiiban mayne way ka diriri jireen halganka ayaa dhabka ahaa soomaali oo kobanna way isku hallaynayeenoo gadaalkooda ayay ku ogaayeen waxaa haddaba jiray halgamaa magaciisa aydun in badan iga maqasheen si aan hagar iyo kala har lahayna halgankaas ugu adeegay kolba meesha halistaa wuxuu ahaa nin u hormari jiray taas ka sokowna wuxuu ahaa gabyaa weynoo guubaabinta iyo dhiirigelinta taageerayaasha xisbiga aan marna ka daalin mindhaagarate waxaan u jeedaa allaha u naxariistay cali xuseen xirsi oo barnaamijkan aan xus uga dhigaayo aniga oo ku soo qaadi doona gabaygiisii quruxda badnaa ee uu ku soo koobi jiray taariikhda maalmihii lama ilaawaanka ahaa uguna muuqa dheeraa halgankii uu isba qaybta ka ahaa maalinta koowaad ee cali xus ayaa waa kow iyo tobankii janaayo kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo afartankii waxaa xamar ku sugan elge afar dowladood ka kooban oo ka kala socota xoogagii dagaalkii labaad ee dunida ku guulaystay waa ingiriisoo waa sofiyeet oo waa faransiisoo waa maraykan waxay u yimaadeen inay ka taliyaan kuwii laga adkaaday oo talyaanigu ka mid ahaa ummadihii ay gumaysan jireen waxa laga yeelayo talyaani wuxuu u xusul duubayaa in taliskiisii dalka dib loogu soo celiyo ingiriis uu jabuuti mooyee dhulka soomaalida markaas wada haystaana wuxuu rabaa in isaga loo daayo hase ahaatee iswa-il labada midkoodna dooni mayso markaas bay ergadii u dhiibtay dhambaal dulucdaa xambaarsan gobonnimo buuxdana ay dalka ugu doonayso si uu haddaba codsigaasi meelmar ugu noqdo waxay leegadii abaabushay bannaanbax ballaaranoo ay ugu tala gashay ergadu inay cududeeda ku aragto gumaysiguse weligii dhuuni raac ma waayoe soomaali kale oo talyaanigu riixaayo ayaa bannaanbixii leegada dhabqisay halkaasoo uu dagaal bacni ka dhacay waa goobtii hana olaato ee talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay cali xuseen oo maantaa goobjoog ahaa ayaa yidhi itixaadka waagay ahayd laysu soo ururay dhulka oohintiisii markii olol ka soo yeeray maad cadowga eridaan markuu inagu oogaanshay amlaydiiyo bilaawaha markaan ooda kala boodnay ayaantii hanoolaatadii kurubku aar goostay nin ilaahay caasiyey raggii gowrac ku idleeyey albaabada kuwii ugu galee daalinka eryaayey ayuu tooy markuu yidhi raggii ka asmici waayey afka labadii yeeryaye markuu awnaxyada muujay ma arxamine nimankii ka jaray godobtii aasayle awlaaddii uu cunay u dhimay aramideedii iyo arbayaal dagaal u arrinsaday looma oonsado oe meeshay abbaaraan la eed ciilna ku abaadi sida ari tadcaadeed kufriga laga unuungooyey waagaa ilmada daadatay iyo oohintii qubatay mid kalaa ka aataar xumayd ciil la soo aragi maalinta labaad ee cali xusuusanaya waxay ahayd dhagax tuur ha noolaata kadib talyaani iyo wixii kujaal ahaa waa halkoodii leegana mowqifkeedii kama dhaqaaqin dabadeed waxaa la isla gartay si qadiyadda gobonnimada aan talyaanigu u xagildaacin in la tago go'aamada waaweyn halka lagu gaarayo oo ah tuulada lake success oo new york u dhow waagaasna xarunku meelgaara qaramada midoobay ay ku lahaayeen golihii dhexe oo xisbiga ayaa shiray kadibna waxay go'aamiyeen xoghayihiisii guud oo markaas allah u naxariistay cabdulaahi ciise ahaa inuu halkaa u sodcaaro waxa ay ummaddu rabtana uu ka jeediyo howl adag bay ahayd wuuse yeelay kharashkii inuu ku baxaayo la qiyaasay wuxuu noqday boqol kun oo shilin saa gobol iyo degmo kasta oo soomaaliya joogto ayaa laga soo ururiyey anigan hadlaayana waxaa jeer gacantayda soo galay nuqul rasiid ay toban shilin ku qorayd ceelkarre soomaalidii joogtana daboolista kharashkaas ay kaga qayb qaadatay isla qaybtan soo socota wuxuu gabyaagu ku xuseeyaa markii uu cabdulaahi london gaaray ee dayuuraddii uu maraykanka u raaci lahaa si loo gabsiiyo shirqoolka loo mareegay kaasoo uu ka badbaaday kadib badmareennadii soomaaliyeed ee magaaladaas joogay kolkay si walba ugu soo gurmadeen wuxuu sidoo kale cali xusayaa doodihii cabdulaahi sidii loola yaabay iyo dalabkiisii gobonnimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diidanaa wuxuu yidhi afartan iyo sagaalkii sannadu maray ahaanaysay cabdulaahi uunada markuu berigii noo aaday waagii ergada loo dirtaan u alla tuugaynay arli aanu garanayn markuu ruuxa ku igbaaray istikhyaarka way kaa ceshaan ciida qooqan iyo england markuu ka degay bay xumaan uga asaaseene inaanu erigada raacin bay amar ku dhiibeene axad bay baxaysay oo khamiis ima yidhaahdeen ninkaan ehel lahayn meel xun buu ku ag wareegaaye soomaali aadaa jirtay oon kale irdhaysnayne goortay ogaadeen sirtii way arrimiyeene rag ilaalaah baa loo baxshoo eegi loo diraaye ayaantay kacaysay fatuuraduu ijaareene oogada markay kaga rideen axad ma saarayne ayaantuu majliskii tegiyo ururkii dowlaadka inteebuu ka yimid bay wax badan ku anfariireene goortuu araajida hordhigay inankii loo yeeriye aasiyadu kama uur xumayn way ayidayeene dhurwaayada addoonsiga yaqaan way iljabiyeen qaybtan kalena wuxuu cali ku xusuusanayaa dhambaalkii cabdulaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diri jiray ee uu ku sheegayay talyaani oo dowlado kale taageero ka haystaa inuuba dabacsan yahay soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida caddaanka koonfurta afrika dhambaalkaas isaga ah dadweynaha lagama qarine habeen axada ayaa naadigii leegada looga akhriyey dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isna dhiigu ku daatay ee dhagaxtuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamar ku dhex maray waa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu farta inoogu fiiqayaa gumaysigu niman uu baryahaas cabdulaahi ka daba diray kuna doodi jiray inaan soomaalidu gobonnimo diyaar u ahayn isaga oo liqa karila raggii sidaas ahaa oo markay soo dhowaatay maamulkii daakhiliga ahaa laga qaybgeliyey xisbigii ay la diriri jireenna ku dhex milmaaya ayuu yidhi abuurkii xisbigan niman cunoo ubixi daaqaaya oo eegga talinaayo oo ubucdu weynaatay oo cadow alaab siiyey oo iibsan baa jiraye cabdulaahi taa ku inkira yaa loo ijaarsadeeye annagu dowlad kuma aadnabay aqalki geeyeen xaajadu adkaataya kolkay meel xun ku aroortay taar oogada duurayuu aarku soo diraye waxa laga akhriyey hadalladii oohinta lahaay wakhtigaa idaaradu shir bay u ololeeyeen ummadoo dhan baa qaylisoo laysla oogsaday ingiriisku nooma ogoleen urarka maantiiye oblikaanu ugu soo baxnay amarkii noo diidi albaabada galaayo wuxuu or u dhaqaaqaaba goortaan asmixi weynay buu doontay armiga eh askartii u joogtiyo la yimi aamikaarada eh kufrigu nagu afuuf saanadii oo tabilingaaya isna eediyey dhagax tuur codkuu soo abaabulay cali xuseen allah u naxariistee wuxuu gabagan tiriyey laba iyo tobankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii markii koonfurta loogu dhawaaqay ismaamulkii gudaha ee daakhiliga loo yiqiin markii ugu horraysay ee calan soomaaliyeed uu hawada ka babado isaga oo haddaba taas ku dhaadanaya guud ahaanna s y l libta siinaya ayuu gabagii ku soo gabagabeeyey iyagiyo intii wehelisoy la ijtihaadaysay beer bay abuureen dhul aad ku istareexdaane kor uu eeg buluugley rag baa oogadaas suray dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu ebedmo